kiinya ayaa go'aankan ku dhawaaqday khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta iyo madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanaya u n h c r filipo grande kenya waxa ay sheegtay inay xeryahan ay xiri doonto marka la gaaro soddonka bisha juun ee sannadka labada kun iyo labaatanka guddi ka socda dowladda kenya iyo qaramada midoobey ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadejinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo shanta bisha mey ee sannadka labada kun iyo labaatanka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda kenya deeqow deeriya sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha nebraska iyo kansas ee waddankan maraykanka waxa uu sheegayaa in muddada sannadka ah ee ka haray wakhtiga ay kenya sheegtay inay albaabada u laabayso xeryaha ay aada u dhowdahay suurtagalna aanay ahayn in wakhtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xeryahana lagu banneeyo xilliga hadda la isa siiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aada u gaaban in dad inta dad tira afar boqol kor u dha afar boqol oo kun dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay waxaan waxay u baahan yihiin tricop waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa gelaya arrinta iyada ah sidaas inay usan u fududaan doonin waan malaynaya deeqow waxa uu ku doodayaa in soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxa uu xusayaa in ammaanka soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sannado ka hor ahaa dadkan meel loo celiyo runtii malahan soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan dadka qaxootiga ku jira ee dhadhaab ee soomaaliya kasoo jeeda intooda badanna waxay kasoo jeedaan koonfurta soomaaliya waa meel ama siyaasad hadda sida muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee nimankii al-shabaab ay haystaan dee meel loo noqdo runtii oo weyn ma jirto in xilligan soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxaa ku raacsan mid ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo goordhaweydii warramay walaal magacii hadla aadan maxamuud maxamed eedan garle erada ani ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow labaatan sano annaga waan ka xunnahay qaxootiyada micnaha qalbigooda dareenkooda ay ka xun yihiin ma fahanta maadaama waddankeeni uu yahay waddan micnaha deertan amnigiisa dhaqaalihiisa waxbarashadiisa intaba aan isku hadlayn karin meeshaan joogno caruur baa noo joogto waxbay ku bartaan gubnay oo micnaha oo oo caawinaad ay u-an ka helaan dibudejina u-an ka helaan waxbarasho fariya amni hadda kale waktiga helaad hadda aan ku jirno kale waa ogtahay soomaaliya xaaladda ay marayso oo mugdi bay sii gelaysaa dadka joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan marka taa naftirkeeda annaga waxay nagu sii abuureysaa welwel iyo cabsiya nagu sii abuureysaa ma fahanti qoraal uu wasiirka arrimaha gudaha kenya bartiisa twitter-ka ku faafiyey ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono waddamada ay ka soo jeedaan waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga ka soo jeeda dalalka bariga afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan oggolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha waddanka kenya arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta halka ay culays hor le saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan waa kan mar kale deeqow deeriya sagaar oo ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi hadda meesha la yidhahdo dhadhaab waa dhul kuleylo ah dhul beereed ma ahan dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan tusaale hadday doonayaan dhaktar inay u tagaan nairobi ama garis waa inay warqad jidku marid ah oo isbuucyo ama bilo qaadan karta ay sugaan marka degenaansho dalka kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii laisa siiyo waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa waayo dadku way shaqaysanayaan dhalinyaro wax baratay baa jooga oo jaamacada ka baxay haddana dee dadka ma wada sino oo dad aanan runtii cuntada yarta ah ee qaramada midoobey laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go-aanka ay kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo oggolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo kenya ah magacayga waa maxamed cabdullaahi cumar waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhagaxley in muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay meeshanaan aniga ku aqliyaystay intaana wax ku bartay intaana ku barbaaray wallaahi arrintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa insha allah waan soo dhaweynaya waa arrin fiican laakiin inay mustaqbalkeena rajadena intaasoo sano aan kusoo barinaynay oo aan soo dhisanayna inay sidaa ay ku dhamaato ay ku barbarto wallahi bilahi waa arrin walaa cadays ka leh midda ayada haddii aan dibudejin aan helana oo magaalooyinka weynna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xornimo aan ku dhexelino sida deegaanka kale oo ummadda kale oo ku nool waddanka kenya waa arrin noo fiicna waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooca haddii noo dhacdo haddii noo horgesho insha allah xeryaha qaxootiga kenya ku yaalla oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh waxaa camiray soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay caruurtii ku dhalatay ayaa hadda soddon jira sida uu deeqow diiriya sagaar madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey waxaa kaloo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska africa sida dalalka uganda iyo tanzania si la mid ah inay kenya ugu noolaan karaan waayo tanzania dhowaan ayay siisay dhalasho dad qaxooti ah oo kasoo jeeday burundi iyo rwanda ee halkaas qaxooti u tegay inay dee soddon sano ka badanna ku noolaan marka arrintan koleyto akhbaarta laga helay ee twitterka uu kusoo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee kenya waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay kenya ayaa sheegtay in ay xilligan ku jiraan xeryaha dhadhaab iyo kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay afar boqol iyo soddon kun bishii hore ayay dowladda kenya soo cusboonaysiisay go'aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xeryahaasi hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa soo dhoweysay go'aanka dowladda kenya mas-uuliyiinta nairobi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin in ay xiraan xerada dhadhaab sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii iyagoo ku sababeeyey walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku soo dhex dhuntaan qaxootiga xiriirka ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya ayaa meeshii ugu xumayd gaaray sannadkii tegey markaasoo ay dowladda federaalk soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay nairobi iyadoo ku eedaysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha